gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista hidaha iyo dhaqanka gobolka banaadir cabdulaahi sheekh nuur ayaa guddoonsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud saddex cilmi baaris oo ay ka mid tahay wax soo saarka aqooneed ee hay-adda cilmi baarista hidaha iyo dhaqanka gobolka banaadir mid ka mid a buwaagta ayaa si wanaagsan u faahfaahinaya dhibka maanduuriyaha uu ku hayo amniga iyo xasiloonnida muqdisho halka buugga cilmi baarista labaad lagu soo bandhigay nadaafadda muqdisho iyo habka ugu wanaagsan ee bilicdeedii birisamaadka ah kusoo noqon karto buugga saddexaad ee uu guddoonsiiye madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa isna diiradda lagu saaray muqdisho iyo soo kabashadeeda amni dhaqan iyo dhaqaale ee xilligan cilmi baarista saddexaad ee buuggan lagu wareejiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muhiimad u ah dhinaca horumarneed ee caasimadda dalka si uu ula jaan qaado dhinkeeda dunida loona helo caasimad ka horumarsan dhan kasta